halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caaway sii wadaynaa kitaabkii nexemiya ah oo ka mid a kutubta axdigii hore nexemiya waxa uu ahaa hogaamiyeyaashii reer binu israa'iil wakhtigii reer binu israa'iil ay ka soo noqonayeen musaafuriska markiina ugu dambaysay waxa aynu soo gunaananay cutubkii saddexaad oo dhammaantiiba looga hadlayey dhismaha derbiga iyo irdihii yeruusaalem oo gaarayey toban albaab haddaba jiirooyinka derbiga waxaa dhisay sidaannu ku soo aragnay aayaddii labayo soddonaad dahabtumayaashii ama dahabshiilladii iyo jameeco la socotay waana ay ku guulaysteen waxaan markaas soo aragnay toban irdood waxaana aanu ku soo noqonnay iridii idaha oo waxaynu soo aragnay meel waliba oo ka mida derbigii yeruusaalem ku wareegsanaa iyo sidii ay hawsha u qaybsadeen reer binu israa'iil sidaad xusuusataanba iriddan waxa ay astaan u tahay iskutallaabta masiixa waxaannu markaa ku bilownay iskutallaabta masiixa waxaanan haatan ku soo gunaananay iskutallaabta masiixa waayo ahmiyaddu waa iskutallaabta masiixa haddaba markaan eegno aayadda ugu dambaysa ee labayo soddonaad ayaa waxaannu arkaynaa in mar kale aynu ku soo noqonnay iriddan idaha oo u taagan isku tallaabta masiixa haddaan markaa idin yara bidhaaminno ahmiyadda sare ee ay leedahay iyo wixii laga yidhi isku tallaabta masiixa beri hore ayaa waxa aynu door bidnay inaannu idinla qaybsanno kitaabka ishaaciyaha cutubkiisa saddex iyo kontonaad aayaddiisa lixaad oo ay ku qoran tahay warbixin cajiib ah oo ku saabsan shakhsiyadda ciise masiix waxaana aayaddu ay leedahay dhammaanteen sidii idoo baynu u hallownay midkeen waluba jidkiisuu u leexday oo rabbigu waxa uu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan haddaba waxaan filayaa inaannu ka hadli doonno wax ku saabsan iridda idaha halkaasoo ciise masiix ku dhintay kun iyo sagaal boqol oo sannadood si uu xumaanteenna u qaado iminkana waxaannu dhegaystayaal si dawaali ah idinku bilaabaynaa cutubka afraad ee kitaabkii nexemiya oo qayb ka ah kutubta axdigii hore cutubkan afraad ee kitaabkii nexemiya waxa uu ka hadlayaa mawduuc hal mid ah waxaana weeye jawaab nexemiya siinayo rag mucaarad ahaa oo ree binu israa'iil ka soo horjeeday oo isaga aad iyo aad u dhibayey haddaba cutubkan aynu dhammaynay ee saddexaad waxaannu ku soo aragnay in nexemiya ah oo garaadkiisu aad u sarreeyey uu la yimid xirfad lagu dhiso derbiga ku wareegsan yeruusaalem markii haddaba aynu eegaynay sidii dhismaha derbiga u socday ayaa waxaynu aragnay shakhsiyaad kala duwan oo howl ka wada dhismaha si ay dib ugu soo cusboonaysiiyaan derbigii ku wareegsanaa yeruusaalem taasoo markaa keentay in hawsha dayactirku ay u socoto si xeeladaysan oo aad iyo aad looga soo shaqeeyey haddaba cutubkan cusub ee afraad waxaannu ku arki doonnaa in reer binu israa'iil ay awood u yeesheen in ay derbiga hawshiisa wadaan oo markaa ay dhisaan kala bar oo bar derbigii haddaba cadaawayaashii reer binu israa'iil iyo caydoodii ayaan innaba derbigii istaajinin markaana waxa ay haatan doonayaan in ay sii kordhiyaan cayda iyo niyadjabka ay ku hayaan dadkan ilaah ee hawshan baaxadda weyn leh ka wada derbiga yeruusaalem haddaan markaa idiin bilowno xigashada kitaabka nexemiya cutubkiisa afraad ayaannu eegaynaa aayadda koowaad waxaana qoran sida tan laakiin markii sanbalat maqlay inaannu derbigii dhisaynay ayaa uu cadhooday oo aad iyo aad u dhirfay oo yuhuuddiina wuu ku majaajilooday haddaba wuu dhirfay oo welibana isku dayey in uu ku majaajiloodo isagoo sida abbaarta ku odhanaya war fuundiyadan goormay hawshan dhammaynayaan waxa ay markii hore la ahayd inaanay hawsha dhammaystiri karin markaana haatan kuwii dhismaha derbiga magaalada ka soo horjeeday ee cadaawaha ahaa ayaa ay la noqotay in ay dadka aad iyo aad u sii aflagaadeeyaan oo ku majaajiloodaan si markaa ay xagga cilmi nafsiga ugala dagaalamaan habase yeeshee waxa guuldarradu ay saaran tahay sanbalad oo isagu horseed u ahaa kuwa ka soo horjeeda in la dhiso derbigan magaalada yeruusaalem haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii nexemiya ah baalka lix boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore cutubka afraad aayadda labaad waxaana qoran sida tan markaasuu ka hor hadlay walaalihii iyo ciidankii samaariya oo waxa uu yidhi war yuhuuddan itaalka daranu waxa ay samaynayaan waa maxay iyagu ma la daynayaa oo miyay alla baryayaan oo ma maalin bay hawshaas ku dhammaynayaan oo dhagxantii miyey ka soo noolaynayaan tuulmooyinkii waxyaalaha baaba'ay oo gubtay haddaba su'aasha ay qolyahan mucaaradaya hawsha ay isweydiinayaan waa su'aalo jira oo meesha yaalla waxaa kaloo jiray su'aalo ay reer binu israa'iil xitaa isweydiinayeen waxa ay la yaabanaayeen haddii ay awoodayaan inay kaamili karaan ama dhammaystiri karaan hawshan iyo haddii kale waxa ayan hubin in hawshanu ay sidii la doonayey ku soo dhammaanayso markaasaa cadowgiina ku majaajiloonayay oo waxa ay lahaayeen oo dhagxaantii miyay ka soo noolaynayaan tuulmooyinkii waxyaalaha baaba'ay oo gubtay aayadda saddexaad ee isla cutubkan afraad ayaa waxa ay leedahay oo haddana toobiya ahoo ahaa reer camoon oo agtiisa taagnaa waxa uu yidhi waxa ay dhisayaan oo dhan xataa haddii dawaco fuusho way kala burburinaysaa derbigooda dhagaxa ah haddaba toobiya ah oo u muuqda nin hadalyaqaana ayaa haatan xifaalada soo galay oo waxa uu hadalka u leeyahay si dadka oo dhaniba ay u qoslaan dawacadu waa xayawaan aan culays badan lahayn oo weliba markii ay dhulka marayso ayaa raadkeedu islamarkiiba baaba'aya oo dabaysha ayaa tirtirta haddii ay gidaar fuushana sidaas u dumi maayo xitaa haddii uu qoyan yahay waxaa markaa toobiyaa halkan ku leeyahay yuhuuddan itaalka daran waxa ay dhisayaan derbi ay xitaa dawacadu dumin karto haddaba qaar ka mid ah dhisayaashii ayaa waxa ay ahaayeen dahabtumayaal ama dahabshiil kuwana waxay ahaayeen dawasameeyayaal ay kaalmaynayeen hablo aan fara yareen markaasay aad iyo aad ugu sii majaajiloodeen markaan runta ka hadalno taasi waa arrin si weyn iyaga u niyad jebinaysa waa kuwa hawshan wada ee haddaba muxuu nexemiya ka yeelayaa arrinkan haddaba halka uu xigmadda ka doonanayo ama uu talada ka raadsanayo nexemiya waa ilaah oo uu baryo la hor imanayo taasina weeye qaynuunka iyo hannaanka uu ku socdo nexemiya hadiyo goorba haddaba waxaad ogaataa waxa uu hadalkaa ka leeyahay markaannu qisada ka sii wadayno isla cutubka afraad aayadihiisa afar ilaa shan waxaana qoran sida tan ilaahayagoo balmaqal waayo waa nala quursaday caydooda dib ugu celi madaxooda oo iyaga u gacangeli dad dhaca oo maxaabiis ahaan u kaxaysta oo xumaantoodana haddadin oo dembigoodana yaan hortaada laga tirtirin waayo kuwii wax dhisayey hortooda ayaa ay kaga xanaajiyeen haddaba dadka ka xanaajiyaya oo niyad jebinaya in dadka ay dhisaan derbiga waxay ahaayeen cadowga ilaah oo welibana waxay ahaayeen cadaawaha yuhuudda haddaba waxaa halkan yaalla hadallo baryo ah oo weliba dad lagu habaarayo waxaana sidaa yeelaya yuhuuddii oo ku hoos jirtay sharciga yuhuuddu haddaba waxa ay xaq u lahaayeen in ay ilaah weydiistaan cadaalad inuu u sameeyo iyaga way ku qumanaayeen in ay ilaah weydiistaan inuu xukun dusha ka saaro kuwii ku majaajiloonayey ilaahna xukun wuu ku soo ridayaa kuwa dadkiisa niyad jebiya oo weligeedna waa sidaas oo haddii kuwa isaga jecel laga gardaran yahay oo ilaah ay cadaalad weydiistaan cadaawayaashoodu way turunturoonayaan oo xukun baa haleelaya marka ay sidan tahay sayid ciise masiix ayaa xukunka caynkaasa dib ugu noqday oo halkii ka qaaday oo masiixiyiinta maanta ma ahan inay cadaawayaashooda habaaraan maanta waxaa laynoo sheegayaa ama laynagu waaninayaa inaan u ducayno cadaawayaasheenna balse aynaan habaarin waxaa laynoogu sheegayaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer efesos cutubka afraad aayadda laba iyo soddonaad sida tan oo idinka midkiinba midka kale ha u roonaado oo ha u qalbi jilicsanaado idinkoo iscafiyaya sidii ilaahba masiixa idinku cafiyey waxaa kaloo bawlos masiixiyiinta uu ku hoga tusaalaynayaa warqaddiisii reer roome cutubka labayo tobnaad aayadda sagaaliyo tobanaad oo waxa uu leeyahay gacaliyayaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya cadhada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay haddaba waxaa jira xaalada khaas ahaaneed oo ay tahay inaan ilaaha dib ugu noqonno oo isaga ayaa inoo hagaajinaya wax waliba haddii aynu haddaba doonayno inaan xaaladahaas hagaajinno waxa taasu ay ka macno tahay marka hore inaan innagu rumaysad ku soconno waxaa kaloo jira xaalado khaas ahaaneed oo ay tahay inaan innagu habaysanno way ku caddahay qorniinka mar ay khasab tahay inaan xaaladaha wax ka qabanno oo aynan u daynin in ilaa si mucjiso ah u sameeyo bawlos oo la hadlaya reer korintos ayaa waxa uu leeyahay oo uu u sheegayaa muuminiintii reer korintos inay xalliyaan khilaafaadkooda iyo xumaanta soo gashay kiniisadda oo iyagu ay si ficil ah wax uga qabtaan wakhti waxaa jira haddaba ay tahay inaan xumaanfalayaasha ee dusha ka saarno oo hor keenno ama ku qirno falalkooda anshax xumada ah mar kale ayaa bawlos oo hoga tusaalaynaya timoteos oo ah nin wacdiye ah oo dhallinyaro ah u sheegaya taladan ku qoran isla warqaddii uu u qoray timoteos waa warqaddii labaade cutubka afraad aayadda labaad waxaana qoran inaad hadalka dadka ku wacdiso wakhti wanaagsan iyo wakhti xunba ku dadaal oo canaano oo hagaaji oo waani adiga oo dulqaadanaya oo waxbaraya haddaba marka la leeyahay oo canaano ayaa loola jeedaa dembigiisa dusha ka saar oo canaano qofka shakhsiga ah waxaa kaloo lagu leeyahay waani taana waxaa loola jeedaa in qofka la qalbi qaboojiyo qofka ilaah waa in uu isticmaalaa seefta rabbiga oo ah hadallada ilaah seefta waa in lagu riixa waxyaabaha musuq maasuqa ah iyo xadgudubyada soo gala noloshayada waxaa haddaba loo baahan yahay in dadka lagula hadlo fariimo dareenkooda dhaqaajiya iyadoo aan cidna lala jiraynin amaan la faquuqaynin dadkuse waxa ay jecel yihiin inay maqlaan fariimo iyaga ka farxiya oo u sheega waxyaaba ay jecel yihiin intii ay maqli lahaayeen arrin dhaba oo ku saabsan fadeexadaha ka dhacaya agagaarahooda ma ahan in laysku qalbiqaboojiyo hadalla macaan balse runta ka fog waxaa kaloo aynu u baahannahay inaan maanka ku hayno in hadalla qalbiqaboojin lahay ay inoogu qoran yihiin kitaabka welibana waxaa kitaabka si kharaar uu kaga hadlaa dunuubta bani aadmiga marka ayaanay kula noqon in aad ka hadasho oo keliya waxyaabaha wanaagsan ee ku qoran kitaabka laakiin waa in dadka lagala hadlaa waxyaabaha kharaar ee ku qoran kitaabka ee ah in ilaah eed dusha ka saaro kuwa dembiyada xunxun geysta oo welibana doonaya in ilaah u naxariisto ilaah wuu kuu naxariisanayaa laakiin waa in marka hore lagaa jaaseeyaa ama aad xanuunkeeda aragtaa dembiyadii aad soo gashay markii dadku ay ku hoos jireen sharciga oo ay raacayeen sharcigii muuse ayaa ay ahayd wax toosan in ilaah ay weydiistaan inuu ciqaab ku soo rogo cadaawayaashooda waxaan u baahannahay haddaba inaan xusuusanno in cadowga dadkan ilaah ay weliba yihiin cadowga ilaah haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii nexemiya ah cutubka afraad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan haddaba derbigii waannu dhisnay oo derbigii oo dhan waa la ysqabadsiiyey ilaa qotonkiisii barkiis la gaadhsiiyey waayo dadku waxa ay maanka ku hayeen inay shaqeeyaan nexmiya waxa uu ismoogeysiinayaa haddaba kajankii iyo weliba majaajiladii iyo caydii dadka isaga ka soo horjeeday waxaana uu baryayaa ilaah welibana hawshii buu doonayaa inuu sii wado dadkiina waxa ay niyadda ka xirteen caydii iyo aflagaadadii loo geysanayey haddaan markaa idinku sii wadno xigashada kitaabka oo ka sii wadno kitaabkii nexemiya cutubkiisa afraad ayaannu eegaynaa aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan laakiin markii sambalad iyo toobiyah iyo kuwii carbeed iyo reer camoon iyo reer ashdood ay maqleen in derbiyadii yeruusaalem cusboonaysiintoodii ay hore u socoto iyo in la bilaabay in daldalooladii la fureeyo ayaa ay aad u caroodeen markii haddaba cadowgu ay arkaan in qosolkooda iyo caydooda aanay istaajinaynin hawsha ilaah ee derbiga lagu dhisayo ayaa ay haatan waxa ay bilaabayaan ololo kale iyaga oo aad u dhiribsan haddaba horay haddaan uga soconno ayaa waxaannu haatan eegaynaa aayadaha siddeed ilaa sagaal ee isla cutubka afraad waxaana qoran sida tan markaasay dhammaantood sirqool ku wada arrinsadeen inay soo kacaan oo yeruusaalem la diriraan iyo inay dhexdeeda qas ka ridaan laakiinse waxaannu barinay ilaahayo oo iyaga aawadood ayaannu yeelannay waardiyayaal naga ilaaliya habeen iyo maalinba mar kale ayaannu arkaynaa in salaaddii nexemiya ah aanay istaagaynin markii dhib ku yimaado waxna ay fikraddiisu ahayd in dadka layska eego oo la feejignaado haddana la tukado oo ilaah la baryo oo waxa uu leeyahay laakiinse waxaannu barinay ilaahayo waa wax wanaagsan in la isticmaalo in dhibaatooyinkeenna aynu ilaah horkeenno waa wax wanaagsan in had iyo goorba dhibaatada la hor keeno ilaah habase yeeshee waxaa jira kuwo marka ay doonayaan in ay wax diidaan kugu leh waannu ku soo tukanaynaa salaadda waxaa ilaah la hor keenaa markii xiisaddu ay kugu adag tahay oo aad ka fursan weydo ma ahan in aad wax kasta oo adigu aad samayn karto ilaah baryo kula hor timaaddo marka hore waa in aad dhan waliba xaaladda kaa soo horjeeda kala dagaalanto dabeetana haddii aad aragto in ay kugu adag tahay oo ay kaa weyn tahay ilaah u dhiib isaga ayaa kuu fududaynaya hawsha taa weeye ahmiyaddu nexmiya waxa uu odhan karay innagu ilaah baannu ku kalsoonnahay oo waxba samayn mayno wax waliba isagaa inoo samaynaya haddaba taasu waa howl aad iyo aad u sahlan ama fudud inaad tidhaahdo laakiinse maahan arrin ficil ku salaysan ilaahna waxa uu inaga doonayaa inaynu dhaqdhaqaaq samayno ee maahan in aynu iska fadhinno oo rajayno in wax waliba iska hagaagayaan soomaalidu horay bay uga hadashay oo waxaay tidhi xagla laaban xoolo kuma yimaadaan waa in la arko dadaalkeenna iyo ficilkeenna markaana ilaah waxa uu barakadaynayaa dhaqdhaqaaqeenna waa in haddaba la arkaa dadaalkeenna iyo ficilkeenna markaasaa ilaah barakadaynayaa dhaqdhaqaaqeenna nexmiyaha waxa uu hadiyo goorba isha ku hayay cadowga markii uu arkay abaabulkoodana hawshii ma joojine ilaah buu baryo la hor yimid ilaahna wuu arkay in cadowgu soo socdo waxaa markaa haatan bilaabanaya carqalad ka dhalanaysa gudaha sida ku qoran kitaabkii nexemiya ah cutubka afraad aayadda tobnaad waxaana qoran sida tan markaasaa dadkii dalka yahuud ah waxay yidhaahdeen kuwa culayska qaada xooggoodii waa yaraaday oo waxaa jira waxyaalo dudumay oo badan sidaa daraaddeed derbiga ma dhisi karno haddaba haatan waa in la feejignaado waayo shayddaanku waxa uu dhaawacyo halisa gaarsiin karaa dadka isaga oo kala dagaalamaya gudaha haddaba xeeladaha shayddaanka ayaa waxa ay tahay in uu niyo jebiyo dadka ilaah markaana haddii aad aragto dad badan oo ka calaacalaya hawsha sayidka ayaad waxaad arkaysaa in ay ka bilaabatay niyadjab waxaa markaa la doonayaa in taa laga digtoonaado maxaa wacay niyadjabku waxa uu keenaa qoomamo aan istaagin ilaa qofkii ka tago wixii uu samaynayay innaga qudheenna ayaa niyadjabka uu inagu habsan karayaa oo waxa aynu diyaar u noqonaynaa haddaba inaan iska eegno halka aynu ka itaal darannahay waxaase markii dhibaatooyin caankaasahay inagu bilowdaan loo diyaargaroobayaa ama loo baahanayaa inaan marnaba la joojinin barashada ama daraasaadka aynu ku samaynayno kitaabka quduuska ah waayo isagaynu ka helaynaa qalbiqaboojin habase yeeshee shayddaanku waxa uu niyad jebinayaa howlwadeennada si shaqadu ay u istaagto haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkeenna ximiya ah cutubka afraad aayadaha koob iyo toban ilaa labaiyo toban waxaana qoran sida tan oo cadaawayaashoodiina waxa ay yidhaahdeen iyagu ma ay ogaan doonaan mana ay arki doonaan jeeraan dhex tagno oo aan iyaga layno oo shuqulkana aan joojinno oo markii yuhuuddii iyaga agdeganayd ay yimaadeen waxa ay toban jeer nagu yidhaahdeen idinku waa inaad meel walba nooga soo noqotaan haddaba cadaawuhu waxa uu ka faa'iidaysanayaa niyadjabka dadka yuhuudda ah waxaana ay haatan bilaabayaan in ay dagaal kadisa soo qaadaan oo waxa ay leeyihiin maadaama ay shaqada ka fakarayaan innaguna waa in aynu dagaal ku qaadnaa haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii naxamia ah cutubka afraad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed meeshii ugu hoosiisay oo derbiga ka dambaysay oo meelaha bannaan ku yiil ayaan taagay dadkii oo qoloqolo u safan oo wada haysta seefahoodii iyo warmahoodii iyo qaasooyinkoodiiba nexmiya waxa uu nin waliba keenay heer uu isku daafaco oo welibana howsha u sii wado taasina waxa ay keentay in dadku si khaakhuul iyo cabsi la'aana ay howsha dhismaha u sii wadaan maadaama uu qofkaasu qoyskiisa la joogo ayaannu innaba ka cabsanaynin waxa ku dhacaya reerkiisa oo nexmiyaah giddigood ayaa uu habeeyey haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka afraad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo intaan wax fiiriyey ayaan kacay oo waxaan ku idhi kuwii gobta ahaa iyo taliyayaashii iyo dadka intiisii kaleba iyaga ha ka cabsanina ee waxaad xusuusataan sayidka weyn oo laga cabsado oo waxaad u dirirtaan walaalihiin iyo gabdhaha idinla dhashay iyo gabdhihiinna iyo naagihiinna iyo weliba guryihiinnaba waxaa markaa haatan nexemiye ah leeyahay ha cabsanina ee waxaad xusuusataan sayidka weyn oo laga cabsado haddaba in rabbiga maanka lagu haysto ayaa waxa ay noqonaysaa hadafka ay dagaalka ku gelayaan iyaga oo rumaysan in ilaah la jiro haddaba dagaal waliba haddaba dagaal waliba waxa uu leeyahay hadaf iyo ujeeddo ay ciidamadu ku dagaalamaan haatan reer binu israa'iil waxaa loo sheegay inay ilaah xusuustaan dagaalkii labaad waxaa maraykanka hadafkoodu uu ahaa xusuusta wixii baal haaba ka dhacay waxaa markaa caado noqotay baryaha kan dambe in dadku ay xusuus dadka ku dagaalgeliyaan taasina waa hadafka ama ujeeddada loo dagaalamayo waxaa bawlos u soo qoray timoteus oo uu ku leeyahay xusuuso ciise masiix keli taliyaha waddanka ka tali taasina waa hadafka iyo ujeeddada masiixiyiinta waxaana muuminiinta maanta ay ku dagaalgelayaan xusuusta sayid ciise masiix ama rabbiga taasoo ah hadafka iyo danta dagaalkooda haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii naxemiya ah cutubka afraad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba markii cadaawayaashayadii ay maqleen inaannu taa ogaanay oo uu ilaah taladoodii kala riday ayaannu keligayo ku noqonnay derbigii oo mid walba waxa uu qabtay shuqulkiisii haatan yuhuuddii waxa ay ku noqdeen hawshii dhismaha cadowgiina wuu iska daayey dagaalka waxa ay ogaadeen inaanay soo kadin karaynin yuhuudda nexemiyaha waa nin xigmad ilaah siiyey waxaana uu had iyo goorba isticmaalayaa qorshayaal wax ku oola waxna uu taa ku caddaynayaa inuu ahaa hoggaamiye lagu dayan karo haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa kitaabkii nexemiyaha cutubka afraad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba-iyo toban oo waxaa qoran sida tan oo intii markaas ka dambaysay mididinyadii barkood shuqulkiibay sameeyeen oo barkood kalena waxa ay hayeen warmihii iyo gaashaamadii iyo qaansooyinkii iyo jubbado bir ah oo taliyayaashii oo dhammuna way daba taagnaayeen dadkii dalka yuhuudah oo dhan oo kuwii derbiga dhisiyey iyo kuwii wax culus isa saarayba mid walba gacmihiisa midkood oo kuwii derbiga dhisiyey iyo kuwii wax culus isi saarayba mid walba gacmihiisa midood waxa uu ku sameeyey shuqulkii midda kalena waxa uu ku haystay hubkiisii dagaalka
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynayaa habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin